bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn waxaan salaamayaa idaacadda radio daljir mar labaadkana weriye xasan haddaan ka warbixiyo ururka beeralayda puntland iyo sanduuqa horumarinta iyo dhaqaalaha ee uu furtay labaatankii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo lix iyo toban ururka beeralayda puntland waa sagaalka gobol waxaan dhisnay maalin dhaweyd oo ahayd bishu sideed bishan gudaheeda sideed baan ku guulaysanay waxaana lay doortay anigoo abdicasiis ismaaciil garaada waxaana guddiga ii doortay sagaalka gobol oo ka socdeen mid walba shan ergey ka socdeen oo ay ku munaashaqoodeen iyaga oo shuuro sameeyey sidaa daraaddeed sanduuqan waxaanu ka leenahay ahmiyad aada u ballaaran sanduuqani waa iftiinka beeralayda puntland waa horumarka waa aayaha waa waa waxqabso aan wax kula qabteen
waa gartay maxay tahay marka waxyaabaha aada uga gol leedihiin oad rabtaan inaad sanduuqan aad ku ururdhisaan oo ugu talagasheen
insha allahu waxaan rabnaa in aanu soo iibsano mustaqbalka dhow oo sanadka gudihiisa insha allahu waxyaabaha nagu baahida weyn waxaa ka mid a waxaan u baahan nahay cagafyo maadaama ururka beeralayda puntland uu laba cagaf keliya oo sanadkii hore ay hay-adda i c r c keentay ay leeyihiin baahida noogu koowaad aan qabnaa waxa weya waa cagaf oo aan rabnaa inaan cagafiyo iibsano oo aanu xoogga saarno sidii aanu u horumarin lahayn wax soo saarka beeraha puntland waayahay marka beeraleyda inteeda kale ma ku wacyigeliseen barnaamijkan aada soo jeediseen ama tala soo jeedintan barnaamijkani guddi gobol walba wuxuu leeyahay guddiyo gaara waxaanu wadnaa haddeer barnaamijkani waa noo bilow oo waxyaabaha aan usoo wacnay bay ka mid tahay idaacadda darjir oo u dhiganta b b sida aan u naqaano b b sida puntland waxa aan uga usoo wacnay maanta waxa weeyaan si aan dadkayga u dhiirigelinno oo ay dadkayga ku baraarugaan aanay sugin soomaalidu wax ku mahmahdaa biyo sacbadaada laga dharka marka waxaan idaacadda aan uga baahinaynay oo waxaa la warna meel dhowbu ku dhacaa dhagaxna meel dhowbu ku dhacaa warna meel fog marka waxyaabaha aan uga gallayn waxa weeyaan dadku inay bartaan isku tashiga oo ay qof waliba muwaadina oo beeraleya uu fahmo ahmiyadda ay leedahay in sanduuqa horumarinta beeralayda puntland wax lagu rito dabadeedna lagu horumaro oo wax lagu qabsado ciddii kale marka wax kuu qabanaysaana waa waa guudkood waxa weeyaan markaa waxyaabaha aan wadno oo aan wadi doono insha allah waxa weeyaan in aanu warbaahinta u adeegsano inaanu shiro gaara qabsano sidii ay dadku ugu midoobi lahaayeen horumarinta wax soo saarka beeraha puntland waayahay sidaan la soconno guddoomiye xilli roobaadkii ayaa la gudagalay puntlandna beero badan baa ku yaala oo dalagyo kala duwan ay kasoo baxaan balse inta badan dalagyada soomaaliya ayaa laga keenaa muqdisho gobolada dhexe qorshihiina muxuu yahay sidii dalagyo ka baxa dalka lagu iibgeyn lahaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa beeralayda puntland waxa weeyaan waa beeraley aada u ballaaran oo waxaana u naqaanaa inay weliba ugu beerabadan yihiin labada meelood laya calmiskood iyo calmadow beeralayda puntland muddo shan sano ka hor baa waxaa hay-ad waxay u keentay siid aan fiicnayn siidkaas maadaama siidkaasna wuxuu laga dhaxlay in yaanyadii laga waayo puntland oo hadda ay qariir ku tahay puntland waxay u badan tahay geed midhoodka inay sida timirta qudaarta ay soo saaraan waxaa jira gobollo kamida puntland oo sagaal gobol kamid a oo lasoo baxaa kuwana ay roobka lasoo baxaan kuwana ay biyo kusoo baxaan oo gobolka sanaa ku badan cuntada sida galeyda haruurka beerta waxyaabaha aan uga gol leenahay waxa weeyaan xilli abaar waa lagu jiraa beeraleyda qaarkood ba haddeer ilaahay raxmadii siiyey sida beeraleyda gobolka bari gardafuul iyo qeyb kamida haylaan iyo sanaag marka waxaan ku dhiiri aanu rabnaa xilligan qorsheyahay wuxuu yahay waxaan soo qoray kun iyo afar boqol oo qoys oo ah qoysaska dayaraha oo si cadaalada ilaahda cadaaliye loo soo xulay marka waxaan rabnaa inaan kun iyo afartan boqol oo qoys u helno abaaraha wax uga helno wasaaradana waan u gudbinay waana naga aqbashay marka anigoo maanta jaaniska weliba ka faa'iidaysanaya hay-adda dhamer u s d muddo saddex sanadooda nalama shaqayn haddaanu nahay beeraha puntland marka waxaan uga faa'iidaysanaynaa in ay kun iyo afartan boqol oo qoys ee danyaraha ah ay siiso raashin marlabaadkana qalab beeralayda sagaalka gobol ee inta qeybta roobka helay waxaanu rabnaa inay la beertaan waxyaabaha quuto daruuriga ah sida cuntada oo kale sida galeyda iyo hadhuurka iyo digirta iyo geedroodkooda kale oo ah ugu filan suuqyintooda kale ay ka ganacsadaan inay xilligan dardar geliyaan weliba waxyaabaha quuto daruuriga inay diirigeliya insha allah